waxaa maanta magaalada muqdisho markii ugu horeysay booqday keith ellison oo ah mudane ka tirsan aqalka koongareska maraykanka oo laga soo doorto gobolka minnesota mise ellison waa nin madowa muslima waxaana uu weeriyaasha ugu sheegay muqdisho in booqashadiisa ka dambeysay ballan uu ka qaaday dalka soomaaliya oo ah gobolka markii lasoo dooranayay axmed xasan colaadi warbixintan inooga soo diray kiis ellison oo ah mudane laga soo doorto gobolka soomaalidu ay ku badan tahay ee minnesota ee dalkaasi maraykanka ayaa markii uu yimid magaalada muqdisho waxau kulan albaabada u xiran yahay ay isla qaateen madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kulankaasi kadib ayaa labada mas-uul ay si wada jir ah ula hadleen saxaafadda waxaana ugu horreyn hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay muhiimadda ay leedahay booqashada mudanahani ka socday dowladda maraykanka maanta waa maalin weyn waxaana soo booqday oo noo yimiday congressman kethelson oo ah nin ka soo jeeda constituency ee dadka soomaalida ay aad ugu badan yihiin magaalada minneabolis ku yaalla marka maanta annaguna halkaan ku soo dhoweynay wuuna soo booqday wax badan wuxuu nagala hadlay waxa uu soomaaliya la qaban karo iyo kongareska maraykanka dhexdiisa wixii uu soomaaliya uga fududayn karo wax badanaanan ka wada hadalnay waana waana ficneed sidoo kale keith ellenson oo ka hadlay booqashadiisa ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta muqdisho asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Mahad thank you for having me, Mr. President, Your Excellency. It's such an honor to be in Somalia for the first time.
mudane madaxweyne waad ku mahadsan tahay inaad maanta halkan igu qaabisho waxaana sharaf ii ah inaan markii ugu horraysay soo booqdo magaalada muqdisho markii la isoo dooranayay sannadkii labada kun iyo lixdii waxaa sharaf ii ahayd in badan oo ka mida taageerayaasha aan lahaa inay ahaayeen soomaalida maraykanka gaar ahaan kuwa ku nool gobolka minnesota waxay weydiiyeen hal su'aal oo fudud oo ahayd soomaaliya ma booqanaysaa waxaan ku idhi insha allah marka maanta waxaan fuliyey riyadaydii waxaan sidoo kale fuliyey ballantii aan maalintaa qaaday waxaan u sheegay degaankii la iga soo doortay inaan halkan iman doono waxaan u sheegay degaanka la iga soo doorto inaan ka shaqayn doono xidhiirka soomaaliya iyo maraykanka oo wanaagsanaada waana waxa ay qusayso booqashadayda maanta oo aan ahayn mid halkan ku dhammaanaysa ee ah mid sii wadi doonta xidhiir muddo dheer maraykanka iyo soomaaliya ay yeeshaan mudanahani ka tirsan koongareeska maraykanka kiis ellenson ayaa waxaa kale uu sheegay in booqashadiisu ay faa'iido u tahay sii socoshada xidhiirka dowladaha soomaaliya iyo maraykanka
maanta waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan yeelan doono shirar aan xoogga ku saarayno maaliyadda iyo xawaaladaha iyo sida aan ku furdaamin karno dhibaatooyinka ay soomaalida qaxootiga ah wajahayaan marar kalena sida aan jeclahay waan ku soo noqon doonaa halkan aan ku celiye waxaa mar kale sharafii ah inaan halkan soo booqdo waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo dhammaan shacabka soomaaliyeed howlkarnimada sida ay idinkaga go'an tahay inaad guul gaartaan iyo waddaniyaddiinna soomaaliya waxay ku soo noqonaysaa saaxadda caalamka iyadoo ka xoog badan sidii ay ahayd markii hore insha allah booqashada mudanahani ayaa waxay noqonaysaa mas-uulkii u sarreeyey ee ka socda maraykanka ee soo gaara muqdisho tan iyo markii dowladda maraykanka ay si rasmiya u aqoonsatay dowladda federaalka ee soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho